kitaabkii xabaquuq xabaquuq cutubka koowaad kan waa waxa culus ee uu nebi xabaquuq arkay rabbiyow ilaa goormaan kuu qayshadaa oo adna aadan imaqlayn dulmi baan kaaga qayshadaa oo namana aad badbaadisid bal maxaad xumaan ii tustaa oo aad qallooc iigu jeedisaa waayo waxaa hortayda yaal halligaad iyo dulmi oo waxaa kor u kaca diriir iyo dagaal sidaa daraaddeed sharcigii waa dabcay oo caddaaladdaaduna hore uma socoto waayo kii sharow ah ayaa hareereeya kii xaq ah oo sidaa daraaddeed garsooridda waa la qalloociyaa bal eega quruumaha dhexdooda ka fiirsada oo aad u yaaba waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul aydaan rumaysan doonin inkastoo laydiin sheego waayo bal eega waxaan soo kicinayaa reer kaldayiin oo ah quruuntaas qadhaadh oo degdega badan oo dhulka ballaarkiisa mara inay hantiyaan meelo la dego oo ayan iyagu lahayn iyagu waa kuwa laga cabsado oo aad looga boqo xukunkooda iyo sharaftoodu iyagay ka soo baxaan fardahoodu way ka sii dheereeyaan shabeelka oo way ka sii cabsi badan yihiin yeyda fiidka oo fardoolayddooduna way iskala bixiyaan haa oo fardoolayddooduna meel fog bay ka yimaadaan oo waxay u soo duulaan sida gorgor u soo degdegaya inuu wax dhubsado oo cuno dhammaantood waxay u yimaadaan inay wax xoogaan oo damaca wejigooduna waa sida dabaysha bari oo waxay urursadaan maxaabiis sida camuudda u badan cadowgu boqorro wuu quursadaa oo amiiruna wuu fududaystaa oo qalcad kastana wuu ku qoslaa waayo intuu ciid tuulaa ayuu iska qabsadaa markaa sida dabayl buu u dhaafi doonaa oo wuu sii gudbi doonaa oo dembi buu lahaan doonaa kan xooggiisu ilaah u yahay rabbiyow ilaahaygow kayga quduuska ahow sow adigu weligaaba ma aad jiri jirin annagu dhiman mayno rabbiyow isagu waxaad u diyaarisay xukun oo waxaad u xoogaysay edbin kaaga dhagaxa weyn ahow waxaad tahay mid indhihiisu ka sii daahirsan yihiin inay wax shar ah eegaan oo qalloocna ma fiiri kartid haddaba bal maxaad u fiirisaa kuwa khiyaanada sameeya oo maxaad u aamusan tahay marka sharowgu liqo ninka isaga ka sii xaq yahay oo maxaad dadka uga dhigtaa sida kalluunka badda iyo sida waxa gurguurta oo aan lahayn mid iyaga u taliya isagu dhammaantood ayuu jilaab ku soo qaataa oo shabaggiisuu ku soo qabsadaa oo intuu shabaggiisa ku soo wada urursado ayuu soo jiitaa haddaba sidaa daraaddeed wuu rareeyaa oo farxaa haddaba sidaa daraaddeed allabari buu u bixiyaa shabaggiisa oo fooxna wuu u sii shidaa shabagguu jiitaa maxaa yeelay iyagoo ayaa qaybtiisii ku barwaaqowday oo quudkiisiina aad iyo aad buu u batay haddaba miyow shabaggiisa madhin doonaa oo miyow quruumaha had iyo goorba layn doonaa isagoo aan u tudhin